kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada sanad kasta xilligan oo kale waxaa dib loo furaa jaamacadaha magaalada boosaaso waxaana sanadkan ku biiraya jaamacadaha dhallinyaro ka qalinjabiya dugsiyada sare ee puntland haddaba sidee ayay ku xushaan dhallinyarada kuliyadda ay doonayaan inay ka bartaan jaamacadaha waxaa barnaamijka igala qaybgeli doonaa aqoon-yahan axmed cali indataag oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada boosaaso iyo maamula ku-xigeenka iskuulka imaam nawowi maxamuud siciid faarax ugu horeyna waxaan su-aasha weydiiyey maamula ku-xigeenka iskuulka imaam nawowi maxamuud siciid faarax
waa sax weeye kolle intaan goobjoognaha dugsiyada waxbarashada anagu ka shaqeyno sanad kastana boqolaal arday kumanaan ba ka qalanjabiya dugsiyada boosaaso ha u badnaatay ardayda ugu badan dugsiyada ka qalanjabiya ha ku noolaadeene ardaydaas dhammaan qalanjabisa majoritygoodu inta badan waxay ku biiraan jaamacadaha dalka qeybna wixii ehelkoodii fursad u saamaxdo waxay tagaan ama u dhoofaan jaamacadaha dibadda bay aadaan laakiin inta u badan jaamacadaha magaalada boosay galaan way jiraan arday kooban oo aan waxbarashada hore usii wadan oo iskaga haro duruufo kala duwan ha noqota duruufo nololeeda faamiliyada ha noqota ama mid kale ardayga u gaara ha noqota waxbarasha sii wadan lakiin inta u badan ardayda jaamacadahu ay bilaabaan oo way galaan jaamacada magaalada boosaaso goobaha jaamacadaha markaa tagnana dhammaanteen waa ku aragna iyagoo kuliyadaha kala duwan dhiganaya xitaa iskuulka marka ay ka baxayaan oo qalanjabiyaan warqad baa jirta iskuulka si qaataan oo cadayna iskuulka ardaygu inuu dhameey inta ardaygu shaahisi sugayo warqadaas dhammaan way naga wada qaataan waa loo sii jara hodhowden jaamacadtaasay ku tagaano waa isku aragna oo itaa qalanjabinada xafladahooda waa kala qayb galna oo ardayda inta u badan majoritygooda halkaasa ka dheexanaysa inay jaamacadii jaamacadihii dhigtaan magaalada oo waxbarashada uhay leeyihiin waxbarashadiina ay sii dhammaystirtaan waaya iskuulka imaam nawaawi iyo iskuullada kale door inteleg ayay ku leeyihiin dhallinyaradan inay ku biiraan jaamacadaha gaar ahaan xilliga ay dooranayaan ee kuliyadaha ay rabaan inay ka takhasusaan oo kale waa sax weeye waxa ugu muhiimsan waxaan isleeyahay waalidka marka laga soo tago ardayga ka qaybaashadiisa in jaamacada galo qeyb waxaa ka ah maamulka iyo iskuulkii uu joogay iyo macalimiinta ardaydoota ha noqotee sanad kasta waxaan sameynay marka ayaamaha gebagabada sanad dugsiyeedku dhammaado oo ayaamaha u dambeysa ardayda tarleyska u diyaargaroobayaan inaanu kulamo waaweyn u qabano ardaydii oo looga sheekeynayo lagu dhiirigelinayo haddii iskuulka starleyska markay galaan inay dadaal intay sameeyaan starleyska natiijo fiican keensaan ka baxden ay jaamacadaha galaan aan guryaha layska fadhiisano waxbarashadii lasii wado macalimiin kala duwan macalinta iskuulka ha noqoto ama maamulka ha noqoto ama kuwa jaamacadaha ka shaqeya ha noqoto baa loo keena arrimahaasaa lagala hadla jaamacadaha magaalada o dhanna way nagala qayb galaan way noo yimaadaan ardaydas ay u dhiirigelinayaan xitaa mawduucu gooni ah baa jira oo jaamacada marka noo yimaada ardayday si goonna ugala hadlaan oo la dhaho ee keyfa takhtaaru takhasusika see ku dooran karta takhasuska aad rabtid ardayda waa lagu dhiirigeliyaa qof kasta takhasuskuu hiwaayadda u leeyahay oo jecel yahay uu ka bixi karo hodhowdii inuu dhigto uunan mid kale uunan uun garanayn uunan markaa ama saaxiibka ama cid kale ku raacay inuu iska geline kii uu jeclaa oo weligii intuu dugsiga sare ku jira ku haminayay inuu jaamacadda galo maamulka iskuulka qeyb weyn bay ka qaataan macalimiinta sidoo kale qeyb bay ka qaataan macalimiinta jaamacadaha iyo aqoonyaha kale magaalada noo yimaadaan iyada sidoo kale waqti baan ka siino oo ardaydaba fanfoorka daa'iman way soo booqbooqdaan way soo maraan aad bay ugala hadlaan waxa ugu weyn lamber one waxa weeye ardaygu inuu waxbarashada sii wato inaan kala hadalno oo sii dhammaystirto jaamacaddiisa un guriga iska fadhiisan xitaa mararka qaybta duruufaha faamiliyada ku yimaada arday marka jaamacada dhameeyaan iskuulku qayb ka mida wuu la xaliya oo jaamacadaha inuu warqad u qoro kala hadlo oo kale ardayga duruuftiisu dhaqaale hooseysa reerkiisa oona iska bixin karin inuu iskuulku jaamacadda warqad u qoro timan badan baa jiro jaamacada qaybta xitaa mararka qaybta ay boosa siiyaan iskuullada oo kuwaana waa ku qorna ku dhiirigelina dadka aan waxba haysan aan iska bixin karin jaamacadaha faamiliyada ardaydaas ay ka tirsan yihiin inaan jaamacadaha ugu qorno boosaskaas sidoo kale kuwii wax loo waayeyna mararka qaybtooda codsiyo inaan jaamacadda ugu dirno niraano ardaygaasoo kale marday hebel hebel oo kale duruufta faamil reerkooda waa hooseysa iskama bixin kare si waxbarashadiisa usii wato ha laga bixiyo marka iskuulka qeybta ugu weyn baan isleeyahay bercentageka ugu badan bay ka qayb qaataan maamulka iskuulku waana waxaan markaas u taagana intaan goobjoog ahayn oo dhan insha allahu tacala waxaan rajeynaynana inaan intaan goobjoogsa maadaama yihiin dadkan ardayan wax soo dhigaynay soo tababaraynay la jeclan lahaa inay horumar gaaraan beri kamaal waxbarashaduna aynu ku ekayn keliya tan dugsiga sare e laakiin qofku arday muhiim tahay inuu waxbarashada jaamacadda sii dhamaystirto oo hodhowda ardaygaagii aad aragtid oo guul fiican gaaro meel fiican joogo oo waxbartay taasaanu aada ugu dadaalna
waxaan rabaa inoo soo noqdo axmed indataag oo ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso ee aqoon-yahanka axmed door intee la eg waalidka iyo maamulayaasha iskuulladu ay ka qaataan in dhallinyaradu ay ku biiriyaan kuliyadaha ay doonayaan jaamacadaha inay ku biraan ugu horreys waa mahadsan tahay adiga idaacadda v o waa idin mahad celinaya inaan uga cusubtaan barnaamijkan kooban runtii waalidka iyo macalimiintu waxaa la dhihi karaa waa ama maamulada iskuulku waa waxay ku jiraan doorkii dowladda oo kale maadaama cidda inta hadda u badan waxbarashada maalgelisaan ay waalidka yihiin maamulada iskuullada iyo macalimiintuna yihiin ciddii soo saaraysay waxay dabcan waxay ku leeyihiin doorka ugu weyn runtii maadaama adduunka dowladaha xoogani ka jiro dowladaha wadamada dowladaha xoogan leh sanad kasta waxaa la qorsheeyaa kulyad walba inta arday ku biiraysa ardayda keliya doonistiisa ma socotee waxaa socda qorshaha dowladda sanadka intee injineer loo baahan yahay intee dad beeraha ku takhasusay loo baahan yahay intee dad korontada ku takhasusay loo baahan yahay maadaama marka doorkaas hadda uusan jirin macalimiinta iyo maamulada iskuulka iyo waalidiintu inay wada fariistaan oo ardayda yeheeyaan waa door ku banaanaaday weeye wayna wayna wayna wayna wayna intii karaankoodana dabcan waxay ku leeyihin saameynta ugu weyn runtii waxyaabaha ardaygu jaamacad ku xulan karo waxa lagu soo way fara badan yihiin laakiin waxaa lagu soo ururiyaa labo doonistiisa iyo waxa uu dooranaya inay ka jawaabayso baahi baahidu waxay noqon kartaa tisa shakhsiga ah oo qofka wax beri wuxuu rabaa inuu nolol sameeyo sidoo kale bulshaduna baahiyay leedahay marka runtii markaa waaqaca aan fiirino nu mataqaanaa hadda ka jira waddankeena qofka doonistiisa waxaa moodaa inay maaragtay marar badan aysan suurtogeli karin laakiin qofku uu ku khasban yahay waxa baahidiisa markuu jamacadda kasoo qalijiyo ka jawaabaya iyo waxa baahida bulshada ka jawaabaya saa darteed baa waalidiinta iyo macalimiinta iyo maamulada iskuullada iyo kuwa jaamacadahaba waxaa muhiima in ay xoogga saaraan waxa beri ka maalin ardaygu marka uu soo baxo maadaama waddankii intaasoo arday ay jaamacadaha ka soo baxayaan fursadda shaqo ay yar tahay waxaa habboon inay xoogga saaraan kuliyadaha iyo mataqaanaa aqoonta ardayga ku jihaynaysa inuu shaqo abuuro inuu isagu marka hore shaqo abuurto dabeedna uu cid kale shaqo geliyo marka waxaa inaga hadda waxyaabaha hoos jira ama aada u yar waxaa ka mid ah in ay kuliyadaha jaamacadu bixinayaan ay ku yaryihiin kuwa xirfadda ay qofku horey markuu sanadka koowaad oo kale uu dhigto ama labada sano u horeysa uu galo uu qofku arkayo wax mataqaan la taaban karo aqoon la taaban karo isla markiiba taasaynu baahi u qabnaa hadda tusaale ahaan maantay jaamacadda soo siyaadaysa sida shaati wanaagsan loo turi karo ama khamiis wanaagsan ama xijaab wanaagsan haddii arday ka soo baxaan waxaa laga yaabaa inay horey iyagu shaqo ka abuurtaan cid kalena shaqo u sameeyaan marka waa tusaalaha u dhow marka mid kale arrinta kaleo jirtaa waxay tahay ardaygu marka uu dhammeeyo kuliyadda secondariga uu dhammeeyo khasab maaha inuu jaamacad hore ka galo ardaygu wuxuu samayn karaa inuu suuqa shaqada fahmo maxaa baahiyo jira inuu shaqo volunteer raadsado inuu xirfado kookooban barto ardayga oo stable ah oo waddankana la qabsaday oo niyaddiisu degan tahay kabacdii noloshiisiina wuxuun maareeyey uu jaamacadda ku biiro kuliyadda uu jecel yahay lambarka ugu badan ee mataqaanaa hadda jaamacadaha ka gelaya runtii waxa weeye hadafkooda markii qofka laga qofka jaamacad muxuu u galaa inuu mataqaanaa bulshada magac ku yeesho inuu aqoon helo inuu waa sax waxyaaba wax loo bartay kamid tahay laakiin hadda ahdaafta ugu waaweyn ee ardayda jaamacadaha u galayaan waxa weeye noloshooda iyo nolosha bulshadooda iyo nolosha qoyskooda inay wax ka bedelaan marka haddii dowladda doorkeedana waa loo baahan yahay waalidiinta doorkoodana waa muhiim maamuladana waa muhiim waa in waxaa sida degdega uga jawaabaya baahida bulshada iyo baahida ardayga soo qalinjebiya waa in xoog kala saaraa saasaa markaas gelitaanka in arday dugsiga sare kasoo baxona micneed u samaynaysaa inuu jaamacad ku bilaana micneed u samaynaysaa laakiin hadda sida marar badan dhacda ardaydu jaamacadahay galaan waxaa laga yaabaa in ay mataqaanaa lacag adan ku lacag adag xataa kuwa gudaha nafkooda laga qaado ardayga markuu soo baxo waxa weeye naftiisana ma maarayn karo iska daa cid kale fursaddiina waa yar tahay oo shaqada dowladdu bixiso waa waa xallii karaa waa yar tahay shaqada brifatku waa kooban tahay waddanka warshada male wax male laakiin anagu waa inaan ka fekerno ardada jaamacadaha ka soo baxaysa inaysan gudaha culays ku noqon hadhow ee iyagu ay fursad abuuraan marka taasna waxaa ka qayb qaadan karaa macalimiinta maamulka iskuulka maamulka jaamacadaha iyo waalidiintaba waa mahadsan yahay axmed dataag ustaadkaa ku noqonayaa ustaad waxaa la yidhaahdaa dhalinyaradu markay ku biirayaan jaamacadaha iskuullada dhameeyaan macalimiinta ama maamulayaasha iskuulku door weyn bay ku leeyihiin in dhalinyaradu ay dhahaan kuliyadda oo baro si hadhow jaamacadda markaa dhamaysid oo kale aad iskuulkaagii dib uga soo ugu soo noqotid oo aad macalin ka noqotid arrintaas ma jira arintaas qayb ka mida waa jirtaa tusaale ahaan marka ardayda activeka oo kale arday active oo dadaal badan oo iskuulka markuu dugsiga sare dhiganayo oo kale maadooyinkii scientifica aada ugu fiicnaa oo kale maamulka kale markuu yaqaano oo kale way dhacdaa mararka qaybta in la dhaho xogaha hogaaminta iyana ku fiican iyo wax dhigista in marka maamulku dhaho haddii la jeclayso dhow kuliyad educationka oo kale gal tusaale ahaan fiiskiisa xisaab gal biochemistry gal history geography gal si hodhoodii aad macnaha maadaama aad maadooyinka aada ugu fiican tahay hogaaminta iyo waxbaristana aad aad xoogaa faalaha kaa muuqdo aada u fiican yahay si aad hodhoodii u noqotid qof bulshadiisa anfaca bulshada kusoo celiya sababta bulshadanu aada waxay ugu baahan tahay booskii barayaasha buuxin lahaa oo maadaama arday jiil fara badan soo korayaan waa jecel lahaa inaan helno macalimiin tayo leh oo fiican oo actifa marka mararka qaybta ardaydeena noocaas actifka sarsare waa ku dhiirigelino oo waa jira arday tallaabada markaba qaato oo isna gala laakiin ardaygu markii markaan wareysano way inta badan haddii aan aragno inuu unan weli wax u diyaarsanayn waa kula talina kuliyadaha noocaas oo kale laakiin ardaygii jira isagoo hore usoo tartay oo kale diyaarsan hore kuliyad heblaayaan gelaya kuliyadaas ii diyaarsan maamulka intaba caqabad kuma noqdo ma dhaho taas gal laakiin wuu kusii dhiirigeliya maadaama kuliyaddaa jeceshahay uu kasii qayb qaata inuu sii jeclaysiiyo maadaama ardaygu hore u jeclaa u diyaarsanayd laakiin inta badan ardayda nooca lagu dhiirigeliyo ardayda hore aan kuusoo sheegay wey waxaa ka mid tahay macalimiinta muddada dheer wax ka dhigayay iskuulka imaamu nawaawi weli ma aragtay arday iskuul ka qalinjabiyey oo jaamacadii ku biiray kadibna jaamacadii intuu soo dhameeyey ama dibadda ama gudaha dalka hadda bara ka ah isla iskuulkii imaamu nawowi ee boosaaso su-aal muhiima weeye sayusu taawa su-aashaas dadka ugu badan haddan anigu iskuulka maamulka iskuulka ka tirsanahay waxaa jira arday markii anigu iskuulka ka shaqa bilaabayay labadii kun iyo labaiyo tobankii aan xusoo dhigay haddana ila tirsan macalimiinta dugsiga sare ka mid ah intay iskuulkoodii dhammaystirteen dugsiga sare marka marka ay dhameeyeen jaamacada magaalada ay galeen jaamacada magaalada educationka soo barteen waxbarashada kuliyadda waxbarashada soo barteen haddana macalimiinka ugu muhiimsan weli ugu badan weliba aron karo waxay ku dhow yihiin saddex meelooda meel bay kamid yihiin iskuulka sababta anagu aad baa u tixgelina ardayga iskuulka markuu kasii qalinjabiyey jaamacad soo dhigtay c v ga marka macalimiinta shaqa abuur loo sameynay booska banaanaada dadka c v keensaday tixgelin gooni ah bay kaleyihiin dadka kale oo bulshada ah sababta qofkan waa qofka naqaano wuxuu galo wuxuu gudo marka c v giisa marka dadka lawaharso iskuuda mid noqdaan tixgelin gooni ah buu hela walow xitaa anagu imtixaanay haddana waxaa lasii qaado oo dadku ka siman yihiin haddana qofkaas tixgelin gooni ah buu hela haddeer waxaan isleeyahay anagoon ku degdegayn haddii aan si guud u qiimeeyo saddex meeleed oo meel dadka iskuul ka shaqeeya waxay u badan yihiin dad iskuulka ka aflaxay qaybta anu xusoo dhigay qaybtoodna igabad horreeyey oo iskuulka hore uu dhigan jiray xitaa maamulka nagala tirsan yihiin qayb ee iskuulka qalanjabisay oo dhigan jirta arday ka ahaa waana jidhaa iskuullada qaarkood in sidaas kale yihiin way jiraan iskuullada inta badan boosaa ku arka intaa ka warhayo o dhan waa iska caado wax si guud la yaqaano oo boqolkiiba boqolkiiba konton iyo noqon laakiin boqolkiiba soddon waa badanta iskuulla badan waa ku arkaysa ardaygan iskuulkeenu dhigan jiray haddana macalin buu ka yahay hadda maamul buu ka yahay iskuulla waxaan arkay xitaa arday iskuulka kasoo qalan jabiyo intuu macalin haddana ka noqo haddana maamulka aad dira
ugu dambeyntii axmed indhitaag waxaa rabaa inaan ku weydiiyo wiilka dhalinyarada ah ee jaamacadda ku biiraya ama waalidka ay u dooraan kuliyaduusan rabin caqabad ma ku noqon kartaa mustaqbalka ama waxbarashadiis intuu jaamacadda ku jiro arday markuu kuliyad dooranayo laba wax baa lagu soo ururiya way badan kartaa waa rabitaankiisa iyo tan kale oo ah oo maaragtay waalidkii inaga hadda maadaama booska dowladda inta badan uu ku jiro doorkii dowladda waalidka ku jiro waalidku macnaha waxa uu arkayo inay wiilka qofka anfacayaan ama baahida jirta ee bulshada iyo qorsheynta la sameeyey in intaasuu qof oo waxaa soo bartay ay soo baxaan iyadoo la fiirinayo labadaa shey macnaha baahidaas noo mid bay noqon kartaayoo ardaygan soo baxaya maxaa beri anfici kara isla markiiba hore ka anfici kara waxaa jeceshahay waxaa laga yaabaa inaa jeceshahay wax laakiin aysan shaqaynayn markaan applicable aysan ahayn marka labadaa shey baa muhiim ah marka waa sax qofku hadduu doonistiisa helayo oo uu baranayo si fiican u baran karo oo waxa uu rabo heli karo dhaqaale ahaan awoodo kuliyad ahaanna ay macquul tahay inuu markaa barto in loo ogolaado waa wax fiican sidee xeega loo xagtaalkina kuna ogolaan sidee marar badan ardayga doonistiisa loo tixgeliyaa meesha waa ku jirtaa sidoo kale waxa iyaduna meesha ku jirta oo weliba baahi weyn loo qabaa in waxa weeye cidda waxbarashada bixinaysa iyo cidda fangaraynaysa waalidkii iyo mataqaanaa iyo maamulkii jaamacadaha ah inay ka wada fariistaan maxaa ardaygu markuu soo baxona uusan bulshada culays ugu noqonayn oo horey nolosha kala qabsanaya naftiisa waxu taraya dadkiisa waxu taraya guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka madasha dhallinyarada ah oo toddobaadkan aan kusoo qaadanaynay sidee ayay dhallinyaradu ku xushaan kulliyadda ay doonayaan inay ka bartaan jaamacadaha marka ay soo dhammeeyaan iskuullada sare ee dalka anigoo yuusuf maxamuud yuusuf oo jooga magaalada boosaaso ayaa barnaamijka idinkala socodsiinaya halkan intaa barnaamijkan lamida ku kulmi doona aniga iyo asxaabta igala qayb gasha waxaa idin leenahay nabadgelyo